waxaan qabnaa inay doorashada waktigeeda aysan ku dhacaynin sababtoo ah doorashadan markii afaraad waay dib loo dhigay waxay toddobiyo tobanka shantii ayaa la keenay shantii waa laga qaaday toddobiyo labaatankaa la geeyey toddobiyo labaatanka waa laga qaaday waxaa la geeyey sagaaliyo tobanka afartaas marba doorashada waxay ku dhacaysay in guddoonka baarlamaanka iyo faragelin kale oo dawladda xaggeeda inay dib ugu dhacaysay sababtoo ah marmarsiyaha ay marmarsiyoodeen guddiga doorashooyinka iyo qaabkii loo dhigay qaab loo qaadan kara ma aha qalabka la sheegaya magaalada baydhabo yaallaa waraaqaha baydhabay yaallaan waraaqaha mar loo doonayo ma kuraas baydhabay yaallaan qarashka markano xildhibaanada musharaxiinta laga qaaday wuxuu kor u dhaafayaa boqol iyo labaatan kun oo dollar oo maalin dhacdo keliya maalin dhacayso in lagu maaragtay hagaajiyo runtii waxyaabahaas oo dhan cudurdaar maaha cudurdaarka waxaa waaye faragelinta ayaa dib u dhigaysa qodobka saddexaad oan u jeedno waxa weeyaan in buuq iyo nabadgelyo xumo ay kusoo ziyaaday magaalada baydhabo markii la keenay ciidamadan booliska lagu magacaabayo la keenay magaalada inay ku abuureen magaalada khalkhal iyo walaaho saddexdaas qodob aan u jeedno oo mid kasta culeyskiisa uu leeyahay waxaan dareemaynaa inay doorashadaas aysan u dhacaynin si habsamea weli kama hayno kusimiyaashii dawladdii hore maaragtay waktigeeda dhammaaday oo koonfur galbeed oo hadda ah kusimiyaal inay u dhaqmaayaan sidii wasiiro doorkooda weli shaqaynaya ayaga waa kusimiyaal ma laha awood ma laha saxiix ma laha waxay go-aan qaadan karaan ma laha go-aankan waxaa lagu qaataa golo wasiiro oo baarlamaankan uu sharciyayo intaba uma jeedno shaksi baa halka laga wadaa xamar la geeyaa maalinta dambe wuxuu la imaadaa wax asaga maskaxdiisa ka maaganya dawlad haddaa aragti waa heshiis wadareed oo ummad ay gaartay qof maskaxdiisa waxuu ka keeneen laguma dhaqmaayo waxaan rabnaa in si sharci leh aragti fog leh doorashooyinkaas loo qabto doorashooyinkaas qabashadeeda waxweyn maaha waxay u baahan tahay dhiir dhiiranaan iyo kalsooni in lagu qabo in doorashadaas ay dhacayso marba marka kasii dambayso doorashadaas ay gadaal u dhacayso waxaan hubnaa oon walacna ka muujinaynaa in faragelin ay jirto nooc kasta ay tahay wax kasta dib u dhacaan waxay dan ugu jirtaa dadka raba natiijada meesha kasoo baxayso in natiijo la saalixooda ay tahay inay dhacdo haddaysan u muuqin natiijada natiijada ay ayaga danaynayan ay tahay dibay udhigayaan ha natiijo la og yahay oo soo bixi kartaa jirta qofka haddii uu caburin muujiyo maalin maalinta kasii dambaysa caburin muujiyo waxaa uu ku xisaabtamaya natiijada meel kasta oo u maro sidii uu isku casilay shariif xasan sheekh aadan wuxuu isku casilay tartan baa hortiis yaallay dhowr iyo toban maalmoodaa hortiis yaallay shariif xasan muxuu isku casilay maanta ma sheegi kartiin may shariif xasan wuxuu isku casilay cadaadis iyo duquutaad ay saartay xukuumadda federaalka maxay yihiin ma taqaanaa may cid sheegi karta da mala marka tii oo kale ayaa la raadinaya si ay u dhacdo in musharaxiinta musharax ka mid a berrito uu soo istaago oo u dhaha waa ka tanaasulay sababaha jirana waa sababo aan maarkan oo bulshada hadda aan usoo bandhigi karin marka ilaa heerkaas laga gaaro haddii la sugaayo doorashadan ma dhacayso two thousand eighteen ma dhacayso two thousand nineteen inay dhacdaa laga yaabaa oo markii xildhibaanada baarlamaanka ay ka dhamaato oo baarlamaan cusub lasoo dhiso ka bacdi madaxweyne iyo baarlamaan cusub laisla soo dhiso taas ayaan umalaynayna inay kusii socoto dhinacyo kale hadday yimaadaan ka bulsho ahaan iyo ka aqoon ahaan raalli ma ku noqonaysaan runtii annaga raalli kuma noqonayno dibudhac sagaal iyo tobanka wixii ka dambeeya yimaado waayo sababtoo ah waxay dibudhac ku ridaysaa shucuubta deegaanadan oo rabo adeegii dawlad ay haysay dawladda koonfur galbeed ay haysay ay u haysay shucuubteeda ayaa dib u dhac badan ku dhacay waktigan waxaa la rabay in adeegyadii ay socdaan dad badan oo qaxooti ayaa ku sugan magaalada ciidamadii halkan joogtay adeegyadooda iyo mishaaradooda ayaa maqan waa tii aada u jeedeen gobolka bakool ciidamadiis aan saanadii iyo markino iyo aysan gaarin xuquuqdii waxay u helaayeen mishaaraadkooda aysan gaarin weli ee ee ka koonfur galbeed ahaan oo ee, weli aysan markan dawladda koonfur galbeed aysan gaarsiinin waxyaabo badan oo waxaa jira ciidamada halkan jooga oo weli mishaaraadkooda aan waxaasoo dhan waxaa abuuraya dawladnimada abuuraysa dawladnimadii koonfur galbeed ayaa abuuraysa haddii vacuumkaas uu yimaado waxaa imaanaya qalqal nabadgelye ayaa imaanayso taasna waxay abuuraysaa in magaalada maalin cad laisku baarto ee ee qalqal ciidamada abuurto ciidamadan waxay ciidan ku yihiin markii ay xuquuqdooda iyo ay helayaan iyo maaragtay waajibaadka la farin markaas ay gudan karaan laakiin haddii xuquuqdooda ay waayaan ciidankaas ciidan gacanta ka baxay uu noqonaya Ee, marka shacbigana waxaa lasoo gudboonaanaysa nabadgelyo xumo marka taas inta aan la gaarin waa in ma arkino doorashada waktigeeda sagaal iyo tobanka ayaa loo mudday ay ku dhacdaa ee, musharax ee, musharaxiinta lixda musharaxiinna musharax laga reebi karo uusan jirin oo shahaadadiisa oo haysto iyo in ma arkino laga dhabeeyo ee, in waktigaas ay dhacdo
arrin waxaa jirto eh, madaxweynaha soomaaliya oo kale maalin arbacaa la doortay ra-iisul wasaare markii la magacaabayo oo federaalka arbacaa la doortay baydhabo hadda eh, waktiga lagu aadinayay doorashada oo dibadhacyada ku yimid waxay wada ahaayeen wada arbaco sagaal iyo tobanka oo hadda aan ka hadlayna waa arbaco maxaa ku duugan meeshaas
wallahi meeshaas wax badan baa eh, inay ku duugan yihiin dhici karta aniga haddii arrintaas aan kaftan ka muujiyo Eh, in eh, madaxda sare ee dawladda ay u haysato inay guuleysanayso eh, waqtiyadaas ay maarkano waxaa la sheegaa sideedaba eh, waqtigii hore dawladdii hore inay qabeen dad mushacwadiin oo u fadhiyey maaragtay xafiisyadooda eh, guryaha u fadhiyay oo wax u fiirinaya runtiina eh, madax kastoo waddankii joogtana waxaa lagu xantaa inay qabaan dad markan mushacwadiina oo arrimahaas u saadaaliya marka runtiina eh, xanta jirto eh, ma mooga eh, ama ma moogaan eh, madaxda sare ee dawladda eh, in waxaa laga yaabaa eh, faalintaas ama faalkaas loo dhigay ay ay tahay markano muddadaas ku hagaajinteeda in muddadaas la guuleysan doono eh, inay ku hagaajisan tahay laakiin waxaas waxba kama jiraan eh, waxaan dhihi lahaa eh, in qof waliba uu ku kalsoonaado in la doorto shalay madaxda waddankan u talisa doorashoay ku yimaadeen waa ogeed eh, madaxweyne farmaajo waktigii doorashada ay dhacaysay asagoo qof ka mida shaksi ka mida booliiska eh, mas-uulkii booliiska ugu sareeyay u dhacay eh, eh, xubno eh, door eh, oo aan waxaan idin haynaa oo oo musharaxiina eh, waxaan leeyahay codbixiyaal ah oo booliiska ka tirsan ayaa waxaa u codayn doonta eh, madaxweynihii hore xasan sheekh in arrintaas sababta in laga wareejiyo dhammaanteeda doorashada xaruntii booliiska marka taas qofkii ilaabay maanta inuu haddana faragelin noocaasi sameeyo runtii waxaan dhihi lahaa berrita waxa soo socda ayuusan ogeyn berrita waxaa soo socda doorasho taas la mid ah laba sana kabad kadib marka in taasi ay soo socoto ee maskaxdiisa oo- waxaan u malaynaya inay ka maqan tahay ninkii shalay wixii uu ku andacoonayo maantana raba inuu asaga meel mariyo runtii waxaan dhihi lahaa aniga arrintaas fool xumo eh, ama kale eh, weji gabax usoo ziyaadiya ummadda soomaaliyeed madaxdeeda sidaas inay u fikiraan Eh, runtii waxay nala tahay yani aragtideenna aragti ka gedisan aragtida aan ka qabnay mas-uuliyiinta waddankan ugu sarreysa inay noocaas u dhaqmaan